shaqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo barqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo gaajiya u bakhtiya basaasto duntisu ka bodiyo bulaanye
tartankeena maanta oo arbacada ahaa waxaa u horrayn doona maadada tarbiyada su-aashana waa sida tan mal muraadu bikhiyaari almajlis mal muraadu bikhiyaari almajlis mal muraadu bikhiyaari almajlis mal muraadu bikhiyaari almajlis su-aasha dhan waceliyo waa sida tan ما المراد بخيار المجلس رجل ألا وسؤاش المركة لن كعلم يا سؤاش وعيدها ما المراد بخيار المجلس magacii waa cusmaan maxamuud cali waxaan u tartamayaa fasalka kontu salaaf jawaabteeda haddaan isku dayo waa wuxuu yidhi mar muraad المراد بإخراج المجلس هو هو كثرة هو كثرة الخروج وجلوس وجلوس المكاره
أرضي أولادي علي لكن سؤال جوابت المكرم خلاص كان عندي كفاية معي كفاية وعندك تقوي بسم الله magaciigu cabdulaahi aadan ibraahim qashin jaabta madaaska diiwaan huwa yatlaqu calaa mijaawati alcilmi xaddi sharciy mijaawatin calaa wajhin sharciyan aw farciya كما فائدة أرضي سؤال عن كلام فوق سؤال واسطة بما يسقط خيار الشرط بما يسقط خيار الشرط نحو كل خيار الشرط بما يسقط خيار الشرط بما يسقط خيار الشرط نحو كل خيار الشرط khiyaar الsharc khiyaar اlmajlis khiyaar wabay هذيك فهمتنا بلد كذا وحال ما يدري بما يسقط نحو كل عمل خيار الشرط نحو كل عمل يدري كما su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo waa fi talaatata ayaam kama faa'iidaysan ardaygaas su-aasha xigta waa carabi waxaa la iska leh form two su-aashan waa sida tan man huwa zaciimu اlictidaar man huwa zaciimu اlictidaar man huwa zaciimu اlictidaar man huwa kee buu ahaa zaciimu اlictidaar yaa madaxbaa bism illah anigoo magaca bisaaq cabdisaaq maxamed yahay dugta dugsiga sare ee ay barsamo su-aasha jawaabteeda haddaa isku day waa annaadiqatu diibaaniya aad iyo aad su-aasha xigta waxaa iska leh form four oo carabiga waa sadatan man ma- ma aham khasaa'is almacna lishicri aljaahili ma aham khasaa'is almacna lishicri aljaahili shicirka jaahili waa macnaha waxyaalaha gaarka u ah maxaa ka mid ah ma ahamu khasaa'is almacna lishicri aljaahili ما أهم خصائص المعنى بالشعر الجاهلي ما أهم خصائص المعنى للشعر الجاهلي أو وقت وقت وقت أو صعوبة هل تغيير كادع هي هديك فإن سنة قاعدة فوقتو سؤال ما, ما أهم خصائص المعنى للشعر الجاهلي
haddii aan su-aasha jawaabteeda isku day waxaa waye khasaa'is lafdiya iyo khasaa'is macnawiy
إن عدة ماذا
okay maadada kale ee ku xigto ee, waxa waaye waa maadada englishka Een, su-aashana waxaa iska leh form two Ee, waxayna u dhexaysaa sida tan eh. a place where people are helped to recover from drug abuse is called a place where people are helped to recover from drugs abuse is called su-aasha waa one minute eh hal daqiiqoo keliya haysataa dadka ka faa'iidaysanaya ka faa'iidaysanayaana ardayda linkuguma celinayo hadda su-aasha la sii socdo su-aal laga faa'iidaysanayo oo lagu celinayo ma jirto A place where people are helped to recover from drug abuse is called.
دي أن جواب سؤال شيء يسكتها والإزنيشن والإزنيشن
Uh, waa way qaldan tahay su-aashaas that's a wrong question wrong answer i mean okay a place where people are helped to recover from drugs abuse is called rehabilitation answer waa rehabilitation okay the next question goes to form four choose the correct meaning of the word from the alternative given Choose the correct meaning of the word from the alternative given. As means A, because B, therefore C, like. Choose the correct meaning of the word from the alternative given. As means A because B therefore C like
Aisha jawaabteeda aad isku day sii waay lie
correct maadada ku xigto waa juqraafi su-aashana waxaa iska leh form two su-aasha koowaad isbaanishka waxay dadaal weyn geliyeen in ay ku faafiyaan meelihii uu gumaysanayey ee qaaradda ameerikada koonfureed haddaba sheeg madhabtii ay ku faafiyeen
su-aashan jawaabteeda isku dayo waa madhabta kaatoolika
correct su-aasha labaad waa isla juqraafi waxaa iskale fasalka form four sheeg sanadkii la dilay saamiyihii isbaanishka ee ferdinand majilan sanadkii la dilay ferdinand majilan
bismillaah magacay waa faalmo cabdullaahi su-aasha jawaabteeda sanadkii la dilay waa kun shan boqol labaatan koow ciise dabadeed
correct answer
Which class? Four four. You have two.
okay eh, su-aasha xigto i mean maadada xigto ee tartanqooneedka waxa waaye chemistry ah u diyaar garooba waxaana iska leh su-aasha koowaad fasalka form two determine the group of sulfur in the modern periodic table so in loo qoro waay macallin Come and write for them. Joke Maisa, joke. Sulfur, sulfur. Eh, Fasalka form two. Waxaa haysataan muddo hal daqiiqa ah. That is correct answer. The next question goes to form four. divine ionic bonding divine divine i mean divine ionic bonding you have one minute divine ionic bonding form force we are waiting you hurry up please
anigoo magacayga ku bilaabaa saqaale maxamed ibraahim ionic ionic bound is attractive force between two atom to form molecules is attractive force between two atom to form molecules
The next question or the next subject, subject
ionic bond is the the refers to the bond between metal and metal
mental and unmental only. Only mental and unmental. That that is the wrong answer. Okay, maadada xigto eh, waxa waaye taariikh eh. Eh, su-aasha koowaad su-aasha dhegaysta aamus you have one minute eh? su-aasha hore way tagtaa ku mashquulina su-aasha koowaad waa su-aasha eh, maaddada xigta waxa waaye waa taariikh su-aasha koowaad sheeg heerarkii ay soo martay soo ifbixii siyaasadeed ee mesobotamia intaas waa ha sheeg heerarkii ay soo martay soo ifbixii siyaasadeed ee mesobotamia sheeg heerarkii ay soo martay soo ifbixii siyaasadeed ee mesobotamia halkiina daqiiqa ugu dhammaadeen
anigoo magacaygu yahay cabdicasiis kana soco tartamayaasha fasalka labaad ee dugsiga sare haddaan isku dayo jawaabta heerkii hore heerkii dhexe heerkii dambe
correct okay eh, jawaabtaas waa qalad macallinka wuu diida ka faa'iidaysi aluu baahanyahay
anigoo magacayga yasiis farxaan oo ka socota tartamayaasha fasalka koonfur haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa waxay soo martay laba heer oo kale ah heerkii midnimada ka hor iyo heerkii midnimada kadib
waa correct hal halaasay leeyihin eh? hal xabo u qor macalin hal xabo ka faa'iidaysay leeyihin okay su-aasha labaad ee maadada taariikhi taariikhda tax ilbaxnimooyinkii ugu da'da weynaa taariikhda aadanaha ee ka soo ifbaxay mesobotomiya tax ilbaxnimooyinkii ugu da'da weynaa taariikhda aadanaha ee ka soo ifbaxay mesobotomiya
haddaan isku dayo su-aasha jawaabteedu waa boqortooyadii akaadiyiinta boqortooyin boqortooyadii kaldaaniyiinta boqortooyadii soomaliyiinta iyo boqortooyadii baabiliyiinta correct answer. Okay, maadada xigto waa biology. Be ready please. Eh? Su-aasha koowaad state the types of roots, stems and leaves. State the types of roots, stems and leaves. State the types of roots, stems and leaves. Eh, Waxaa yar dhegaysta tartamayaasha la hadlaya labada fasal. Haddii jawaab aan dhammaystirnayn aad bixiso, ha ku talagelin inaad hesho laba dhibcood. Su- Jawaabta aad bixinayso iska hubi, then markaas ku xisaabtan inaad hesho laba dhibcood. Haddii jawaabta aad half ugu tagto, eh, that means su- jawaabtaas maadan helin, su-aashaas jawaabteeda maadan helin. La soco.
Meelo caleent waxaa waaye tiib laamina maajin mid dib virtual staplers beans
That is incorrect answer. I can find this. State the types of fruit stems and leaves. Dadka ka faa'iidaysanayo looguma celinayo jawaabta. That is incorrect answer. Okay, su-aasha labaad ee maadada biology-ga eh, waa drawing eh? waa chart. Label the parts of external stra- structure of leaf. Waxaa laga rabaa external structure of leaf inaad sawirto. And it is parts. Label the parts of external is- structure of leaf. I you have one minute. Hurry up, please. Uh-huh. Ma insan incorrect. That is incorrect answer.
waxaan fahmi kartaa sax
Man, one point. That's correct. Okay, maadada ku xigta. Maadada ku xigta waa Soomaali. Eh, Su-aashana waxaa iskale fasalka form 2. Su-aasha koowaad maxaynu dhaqan ku qeexnaa? Maxaynu dhaqan ku qeexnaa?
بسم الله أنا مقعد المدير عبد محمد كنس وعلى اتصال كالوادي أجان سؤال جواب تسكت دواء دخلك واقع الأولاد بشوف
That's correct answer. Okay, su-aasha labaad. Okay, su-aasha labaad waxaa iskale fasalka form four. kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye abwaan hadraawi wuxuu u boqoolay ingiriiska haddaba sheeg sanadkii uu abwaanku dib ugu soo laabtay dalka magaalada uu kusoo ku soo degay iyo magaca saddexaad ee abwaanka waa saddex lee saddex saddex jawaabood aan idinka rabaa laba dhibcoodna waad leedihiina kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye abwaan hadraawi wuxuu u boqoolay ingiriiska haddaba sheeg sanadkii uu abwaanku dib ugu soo laabtay dalka sanadkuu dib ugu soo laabtay dalka sheegaysaa magaalada magaalada uu ku soo degay ayaad sheegaysaa iyo magaca saddexan ee abwaanka ayaad sheegaysaa
anigoo ah muna abubakar ibraahim aan ka soo alagalaasa foonfoor su-aashan jawaabteeda haddii aan isku dayo waa magaciisa oo saxda maxamed ibraahim warsame meeshuu ku soo laabtana waa hargeysa sannada kun sagaal boqol sagaashan
correct answer okay maadada xigto waa fisikisa su-aasha koowaad maadada waa physics su-aasha koowaad waxaa iskale fasalka form two divine precision precision of a substance divine precision of a substance divine precision of a substance
بسم الله هذه سؤال جوابتي كده بحاول كولسنس is the closeness of two or more measurements to each other
The closeness of two or more measurements to each other. Correct. Okay. eh, Su-aasha labaad waa isla physics waxaa iskale fasalka form four. What is the use of vernier clipper? What is the use of vernier clipper? What is the use of vernier clipper?
بسم الله الرحمن الرحيم في اسماء على بسرك أفراد في السنة أشجار ده أشكر ديوا is used to measure the small diameter
Okay, that's correct answer. Okay, maadada xigto waa business. Su-aasha koowaad waxaa iska leh fasalka form two. Administrative authorities can be classified into four. Name any two. Administrative authorities can be classified into four. Name any two of them. Name any two of them.
The classical of management iyo modern school of management. The classical school of management, modern school of management.
Good, that's correct answer. The next question is form four. eh? What were the selection of workers? Most important management application in Islam based on what were the selection of workers? Most important management, most important management application in Islam based on.
Sabab su-aasha hadda isku dayo waxaa waaye metrics, fitness, honesty.
Correct. mathematics ku xijirayna technology ugu dambeeya okay su'aasha koowaad sida caadada waxaa iska leh fasalka form 2 express the following correct to three significant figure Expla express the following correct to three significant figure 239,821 three significant figure u qoraysaa eh? come on b 0.04862 three significant figure a u qoraysaa 2 3
2 3 eight nine
Eight, two, three, eight, nine, صح؟
ah twenty one one one one one.
2300 200 waxaa waaye 239,821 half amagay leeyihin hal
half ama gusil half amagay leeyihin su-aasha waad u faa'iidaysan kartaan hal xabay saxeen hal xabay jufeen mid baa saxan mid baa qaldan 240,000 aa laga rabaa eh? Okay, next question. Waxaa iska leh fasalka form four. Express the following corrected to two significant figure. Two significant figure. Waxaa waaye 86,279. 86,279. Where's what another? 0.03 069 two significant figure alenka rabaa idinka aye bombos half a mark half a mark uu leeyahay soo istaaga
Hawsi.
ka faa'iidaysiga jawaabta ta su-aasha taa laguma celinayo waa dhammaystiraysaa oo keliya wrong way ka faa'iidaysan waayeen 86000 aa laga rabee 0.031 waa saxdeen 86000 aa laga rabaa midda kale adi mar hore waxa 86 loo qori waa iska carare maxaa waaye Ha? tii horena 240 loo qortay waa carartay Okay, su-aasha maadada ugu dambaysa marka ee tartanka waa technology gabagabada maraynaa su-aasha koowaad waxaa iska leh fasalka form two what is the reason for using binary number system what is the reason for using binary number system What is the reason for using binary system? Binary number system. Ay, halkiina daqiiqo way dhammaatee. Ay soo istaaye. Soo istaaye. Qoraxa idiin taaganaaye. Fasalka form two, hurry up.
computer is usage of and on of maxaa waaye of maxaa waaye zero onna maxaa waaye one
Waa half a mark eh? Ay kaala dhamaystira adi. Ugu qoraynaa halfkaada.
Anigu waa magacayga Faadimo Aadan Faarax haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo all forms of data can be represented in binary in binary system format
waa wrong answer. Okay, questionka labaad ee technology waxaa iska leh fasalka form four. Differentiate between digital computers and anal- analog computers. Differentiate between digital computers and analog computers. Differentiate between digital computers and analog computers.
digital computer process data that is not decreased from analog computer process data that is continu- continuous continuous later That is correct answer. وحرس هذا مامور halkaas waxaa noogu dhammaaday tartan aqooneedkii ee maalintii een, arbacada ee inoo socday haddana waxaan ku soo dhowaynayaa maamulaha iskuulka si uu kelmatayn u yidhaahdo oo uu noogu soo xidho tartanka maamule soo dhowow
بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طبعا وحن سلام يا أرضينا لماذا فصل كبرة هاي وحبرشدة فصل كاللبات يا فصل كأفراد كل شيء سرع
shaacinta natiijada waxaan ku wareejin doonaa guddiga gaar ahaan macalin ibraahim hadduu ilaahay idmo micnaheedu qaar marka haddii ay kula badisay in aqoontankaas ay ku eg tahay waxaan ognahay in aqoon ay wax badisho waxaa la yidhaahda quruxna ay ku jirto aqoon laysa aljamaal biakwaabin tuzayinuna ولكن الجمال جمال العلم والأدب قروح دي أن مغلنا ما به قرنا قروح مر لحركة إلا جزينا وحاوى أي مقرزة قروح ذا أصدر كاسي كبرت ما أهل علم لغا إيو أدبتا أي وحاوى قروح كبرتا وليس اليتيم الذي قد مات والده ولكن اليتيم يتيم العلم والأدب agoon haddii aan maqalno hebel baa agoon ah oo waalidiintiisii ayaan badan ama ay waxaa weye dhinteen ma dhahayna ninka dhintay ee waalid la'aanta ah ee adduunye culayskeeda arkahaya waxaan odhan karnaa waa qofka adaabta iyo cilmiga ka liita ay ka maqan tahay marka waxaan ka dheehan karnaa shicirka in mar walba adabta iyo aqoonta ay isku xiran yihiin waxaan ardada farayaa in adaab meel kasta iyo goob kasta iyo xilli kastaba adaabtu ay waxaawaye ahmiyad siiyaan cilmiguna ay xambaarsadaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa insha araxmaan dad intay isu yimaaday cilmigooda keliya dhisaya laakiin adaabtoodii akhlaaqiyaadkoodii iyo suluukiyaadkoodii ka tegay inuusan ilaahay naga dhigin waxaa ku soo dhaweynaya hadduu rabbi idmo macalibaayim oo gacanta ku hayay natiijooyinka sifa uu u shaaciyo kelmaddiisana uu ka digto macalibaayim soo dhow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan malaynayaa labada galaas baa way guulaysa marka la fiiriyo sababtoo ah galaas waxaa ugu dambeysay sanad ka hor koonfoorka galaas kalena hadda dhiganaya marka waa laba galaasoo adag marka si loo fiiriyo iskuulka guud ahaan laakiin guusha ugu dambeyn waxay raacday koonfoor marka foomtuwer dabir ma shalayaan waa labada galaas mar la fiiriyo guud ahaan ugu adag waaye waxaan leeyahay mar kasta tartamada way socon doonaan laakiin hadda waxaan rajaynayaa hal hadda laakiin hadda tartankii hadda oo wareegdi ahaa intuu joog yahay marka waxaan leeyahay dadaalkiina meesha ka sii wado galaas guulaysan waxaan leeyahay hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxyar waxyar labada galaas galaaska foomtuuga waxa uu keenay shan iyo toban dhibcood meesha galaaska foomfoorka uu keenay lix iyo toban dhibcood saas daraaddeed waxay guusha raacday galaaska foomfoorka thank you very much waxa u yeedhaya arday inoogu soo xiro ayaa qur-aanka kariimka cabdikhaalib cabdikhaalib
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليقيل بهم الكفار وعطى الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم